deegaanka biyo-cadde ee gobolka shabeellada dhexe weliba ku jirta abaaro hoogan iyo onod dadka ka nool deegaankaas xilligayo wajahayaan biyara eedan baasan weliba saamaytay nololo deegaanka dadkiyonay duunyada dadka deegaanka biyo-caddiya waliba maamulka hiir shabeelle iyonay kan gobolka shabeellada dhexeba ku codsadeen in eelbiyodilanqoda sirlankubaha dhibaatada kusii dorhayta maalinba maalinta kale kusii dambeyta beledka biyocaddo afartiista gees waa isu soo duntay beledkii biyihii waa nagu yaryar yihiin gaaradii waa xawliya noqotay waxaa laydinka rabaa inaad adduunka biyo aad noo dalabtiin walaa guddoomiyo walaa guddoomiye ku-xigeyn walaa degmo walaa heer gobol intaasaa laydinka codsahaa nimayaabnu tuloombay sideed saacaan soo baxay ilaa adiga soddon camileed saacaddu waxay kusii siqaysaa labadii ciidaha waxay daaqaanay la'yihiin qaajooyihiin iyo ma haysanno abaaro waana haysaa badar lama haayo laxdu waxay joogtaa siyeed boqol maasha allah dadkii abaar hadda haayo oo ganacsigu xoogaa hoosba u dhacay oo liitaa maalmihii hore ma gudmo dadka waxawaaye xoogaa biyo xumad awgood iyo isheeg muxuu ahay waxay uga kala tageen meeshaan daaqsinka xooli ay waayeen alxamdulilah marka walaal wax badanaan saacibnay waxaanan u baahanyiin dadkaanu caafimaad mataqaanaa in la siiyo oo ah mid oo uga yimaado xagga iisheeg waxuu ahay maamulada xaggooda